isaga ayay dul saaran tahay isaga hadhow naftiisu ay meel daran la marayso ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay dalika bianii waaxid waxaasoo dhan waxay ku dhacday allaha keliya ayaan ahay ee awalah aan cidi ka horrayn ee aakhira aan cidi ka dambaynayn aan cidi ka sarraynin aan cidi ka hoosaynayn ogaalkiisa iyo siduu og yahay cadaabi kalaam wa raxmati kalaam marka alla subxaana wa tacaala awooddiisa uu cadaabayo waa kalaam kun marka uu naxariisanaya waa kun haba ilaahay cadaabkiisu waa hadalka waa amar malaa'igtiisu baa amraya naxariistiisuna waa amarkaasu oo wax aad iyo aad u fudud laakiin wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala raaciyey xagga dambe aad iyo aad arrin bishaaro u ah qofka ogaada in ilaahay dembiga dhaafo dembiga ilaahay dhaafo kuma weynaado dembigu ee wuxuu ogaadaa dembigiisu hadduu xataa weyn yahay in ilaahay ka weynye subxaana wa tacaala oo naxariista alla ka ballaaran tahay keliya wuxuu iska ilaaliyaa uun mid ilaahay inoo sheegay inaan lagu dhaafin qofka ku dhintaa oo ah in ilaahay wax u shariig yeesho inaad ilaahay cibaadadiisa wax la wadaajiso yaa cibaadii kullukum daalun ilaa man hadayt wa daciifun ilaa man qawayt kulligiin waa wada baadi baa tihiin cidda aan hanuuniyo mooye wa daciifun waa wada jilicsan tihiin ilaa man qawaytu ciddaan awoodsiiyo mooyaane wa faqiiru waa baahantiin ilaa man akhnaytu ciddaan hodmiyo mooyaane fas'aluunii waa iweydiista ucdikum waa idin siine falow anna awalakum kiina idinku horreeyey iyo wa aakhirakum ka idinku dambeeya wa insakum insigiina iyo wa jinnakum jinkiinuba wa xayakum wa mayitakum kiina nool iyo ka dhintayba wa radbakum wa yaabisakum kiina qoyan iyo ka qalalan ijtamacuu calaa qalbi hadday isugu yimaadaan qalbiga atqaa cabdin min cibaadi addoommahayga ka ugu taqisan qalbigiisa hadday noqdaan maa zaala dalika fii mulki janaaxa bacuuda kaneeca garabkeed ama wax kaba sii yar oo aan qiimaba lahayn alla uma kordhinayso walow anna awalakum waakhirakum wa insakum wa jinnakum wa xayakum wa mayitakum wa radbakum wa yaabisakum ijtamacuu hadday isugu tagaan calaa qalbi afjari cabdin huwa lii addoon aan leeyahay qalbigii ka ugu faajirsan yahay qalbigiisu maa naqasa min mulkii mulkigayga ka naaqusin maayo janaaxa bacuuda daalika sababku waxa uu yahay biannii waaxid ilahay wuxuu leeyahay keli baan ahay cadaabi kalaam ciddaan cadaabayo hadal iyo amar baan ku cadaaba wa raxmati kalaam naxariista ciddaan u naxariisanayana amarun baa siiya faman ayqana qofka yaqiimiya biqudratii cala almakfira inaan dembiga dhaafi karo lam yatacaadam fii nafsi naftiisa kuma weynaato an akfira lahu dunuuba wain kaburat ilahay wuxuu ley nabiyllahi ciisa ku leeyay yaa ciisa innii baacisun min bacdika umma waxaan soo saarayaa gadaashaa ummad in asaabahum hadday asiibto maa yuxibuuna waxay jecel yihiin xamiduu wa shakaruu ilaahay bay mahadiyaan oo waa shukri naqaan wa in asaabahum maa yakrahuun haddii ku dhacdo waxa ay necbaysanayaan oo aayna jeclaysanayni ixtasabuu ilaahay bay ajar kaga doonaan wa sabaruu way sabraan waa adkaystaan walaa xilma walaa cilm qaala yaa rab kayfa yakuunu haada lahum oo sidee arrintaa u helaan walaa xilma walaa cilma iyagoon xilmi iyo cilmi toola lahayn qaala wuxu uhi ucdihim waxaan siinayaa min xilmii dulqaadkayga wa cilmii iyo cilmigayga ummadda ilaahay subxaana wa tacaala sii bishaaraynayo wuu sii sheegayaa waa ummata nabiyina muxamed sala allahu alayhi waaalih wasalam waana ummat alijaaba waa inta islaamkay soo ajiibtay markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay gadaashaa waxaan soo saarayaa ummad xaalad walbaa u wacan tahay oo marka wax wanaagsan ku yimaadaanna shukri naqa iyo mahadnaqa iyo alxamdu lilaah badiya markay dhibaata ku timaadana adkaysta oo sabra oo aan cabannin walaa xilma walaa cilmi iyagooy caynkaa haddana tahay xilmi iyo cilmi dulqaad iyo aqoon ma laha bimacnaa walaa xilma walaa cilm haddii saa loo macneeyo si kale haddii loo macneeyo culimmada qaar u macneeyeenna walaa xilma walaa cilma walaa xilma xilmi waxaa siiya dulqaad ee lama sawiran karo ay walaa tatasawar alxilm aladi ucdiitu walaa cilma ha sheegin waxaan cilmi siiyey iyo waxaan dulqaad siiyey haku waraysan marka nabiylahi ciisa wuxuu qaatay uu leeyahy walaa cilmi walaa xilmi waxba ma jiraanba midna ma laha yaa rasu- yaa rabbi haddaan intaa midnaba lahayn sidee fadligan u gaadha markaasuu ilahay leey waxaan siinayaa dulqaad gaara oon kayga uga dhambalay iyo cilmi kayga ayaan siinaya wuxuu ka mid yahay xadiidkani adilada tilmaamaysa fadliga ummaddani leedahay iyo qiimaha ummaddani leeyihiin ayay tilmaamaysa waxay tilmaamaysaa ummaddani inay xaalad walbaaba wacantay oo adduunka waxa kor joogaa waa saraa iyo daraa un waa saraa iyo daraa in badhaadho uu qofku gaadho iyo inay dhibaata ku dhacdo haddii badhaadha uu ku dhaco wanaag uu gaadho oo uu qofku barwaaqaysto hal cibaado ayaa kugu waajibta cibaadadaas waxa weeyaan cibaadata shukr inaad ka mahadnaqdo hadday dhib ku dhaco oo dhib faqri iyo eh, colaad iyo abaar iyo eh, xanuun iyo wax la mida ay yimaadaanna waa cibaadatu sabr waa inaad adkaysataa saa ogeed buu rasuulku wuxuu laha alayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min qofka mu'minkaa arrintiisu waa cajab wax alla wixii ku xaaladiisa oo dhani waa khayr cid kale oo xaaladiisa oo dhan khayr tahay ma jirto haddii in asaabatu saraau shakar fa kaana khayran lahu haddii ay yimaadaan barwaaqadu ay timaado ou barwaaqaysto wuu mahadnaqaa wain asaabatu daraau sabr fakana khayran lahu halka gaalkana lagu macneeyey in khuliqa alinsaanu haluuca idaa masahu lkhayru manuuca waidaa masahu sharu jazuuca een waa haluuc dhinacna kuma roona haddii wanaag ilaahay siiyo waa u manciyaya waa diidaya oo cid kale waxba uma ogola markay dhibaata ku timaadana waxa weeyaan waa jazuuc waa argagaxaya oo waa qaylinaya waa cabanaya marka ummaddana ilaahay subxaana wa tacaala ammaantaa siiyey weliba dulqaadkana dulqaad gaara ilaahay siiyey laakiin waxaad mooddaa innagu markaynu hoys ugu noqonno dulqaadkaa la sheegayo ee ummadda laga sheegayo halkaynu ka joognaa waxaynu ku tarbiyaynaa ilmuhu intuu yar yahay ka gooso u jawaab yaanu kumoodin caynka ayaa lagu- ayaa lagu tarbiyayaa deetana isagoo u haysta xilmiga doqonnimo iyo dulqaadku inuu yahay liidasho iyo jilicsanaan ayuu koraa markaasaa qofna qof ka socon laayay kii weynaa kii yaraa ka socon laayahay ka yaraanu kaala dambaynayn markaasaa ummaddu gebigeedu dhigaa isla gelaysa waa in xilmiga iyo dulqaadka laysku tarbiyeeya oo laysu sheegaa dushu iyo dulqaadku inuu yahay waxyaalaha lagu lagu madaxda noqdo ee xataa dadkeennii hore ay odhan jireen qofku dulma leeyi ha iyo deeqma leeyi waxa weya waxyaalaha laysku eegto hadduu wax walba ka boodayo oo fartu gaadhayso waxa weeyaan cidna uma talin karo madaxna ma noqon karo bal iska daaye hadduu dul yeelan waayo maxaa imanaya inuu noqdo dadka cadhada la booda ee weliba tallaabo qaada hadduu tallaabo qaadana nadaamada iyo hadhowto tiiraanyada ayaa xigaysa tiiraanya xigaysa oo hadhowto anaan is ogeyn ayaan waxaan idhi iyo waxaan sameeyey iyo waxaan yeelay buu odhanaya cilmiguna waxa weeyaan waa shayga qaaliga ah ilaahay subxaana wa tacaala lagu garto ee aakhiro lagu garto ee nebiga lagu fahmo ee diinta ilaah lagu fahmo weeyaan waa cilmiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam la faray inuu ilaahay weydiisto in allou siyaadiyo ee xadiidka kale waxa uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay nabigeena moxamed sala allahu aleyh wasalam yaa muxamed ina ummatak laa yazaaluuna ka suuli maayaan yaquuluuna inay idhaahdaan maa kada maa kada waxaas waa maxay waxaa ma- inay wax isweydiiyaan xataa yaquuluu ilaa ay marka dambe idhaahdaan haada allahu ilaahay waa ka oo khalaqa alkhalqa isagaa uunka abuuraye faman khalaqa allah ilahna yaa abuuray xadiiskani waa xadiis alqudsi xadiis nabowiya ayaa si wacan u sharxaya oo wuxuu tilmaamayaa inay ka mid tahay qadiyadani xeeladaha shaydaanka xeeladaha shaydaanku dadka uu ku baadiyeeyo ama qalbigooda shakiga uga rido shaki buu gelinaya oo rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu kaaga soo bilaabayo waxyaalaan maxsuusaadka la arkayo suuka hore horta buuraha iyo dhirta iyo abuuray isaga waxbuu u socdaa markaa waa khadawaat shaydaan ti ilaahay laha ya ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khadawaat shayaan ama khudawaat shayaan tallaabooyinka shaydaanka raacina wuxuu ku leeyahay waxay abuuray sadele waa badiihi waa ilaahay baa abuuray subxaana wa tacala shaygaa kalene alla abuuray adiga ku dhahda yaa ku abuuray ilaahay waxbuu socdaa jarajaru fuulaya aakhirku hore waxaan oo dhan alla abuuraye oo allana yaa abuuray ilaahayna yaa abuuray intaasunbuu rabay isagu waxaan oo dhani hordhac bay ahayd muqadima rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka halkaa gaadhaa ha yidhaahdo aamantu billaah allaa rumeeyey hana iska aamuso xadiis kale wuxuu ku darayaa shaydaanka ha iska naar oo ha raaciyo aamantu billaah hana aamuso waayo isagoo keliya muu rabin wax kale wuxuu rabaa inuu shaki kugu beero waxaa kaloo laynoo tilmaamay in ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray laga fakaro oo la rogrogo laakiin ilaahay subxaana wa tacala daatadiisaan laga fikrin waayo maskaxdeenu ma gaari karto maskaxdu waxaanay gaadhayn laguma daaliyo wuxuu rasuulku lah alayh salaatu wasalaam tafakaruu fi makhluuqaati illah walaa tafakaruu fi daati illah ilaahay wuxuu abuuray ka fikira iimaan baa idinku kordhaya siduu u abuuray qaabka layaabka lagu abuuray awooduhu geliyey sida wacana ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala iimaan baad ka kororsanaysa waa ka ilahay qur-aanka kul aladiina yatafakaruuna fi khalqi asamaawaati walard samaawaadkii arlada sida loo abuuray ayay ka fakaraan laakiin ilaahay daatadiisa ha ka fikiri waayo waxay awooddaadu gaari karta maskaxdaadu maaha shaydaanka tallaabooyinkiisana ha raacin ee soo afjar tallaabooyinkiisa oo waxaad ku soo afjartaa inaad fahanto arrinku weli wuxuu ku bilowday saxaabadu bilowgii horeba qalbigooday ka heleen arrimo noocana deeta waxay rasuulka uga soo ashkatoonin ku ya rasuul allah midkaayo wuxuu qalbigiisa ka helayaa waxyaalo aanu odhanba karayn culayska iyo dembigoodu intuu leegay arrimo ayaanu qalbigeegu su-aaluu keenaya su-aalihii mama ku dhawaaqi karno oo iimaankii baa noo diidaya rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam awa qad wajadtumuuha oo miyaa arrin kaa hesheen isaga haa suli daaka sariixu liimaan iimaankii saxda ahaa dhayda ahaa waka loogama jeedo markaad shaki heshaad iimaan gaadhay ma aha ee waxaa hor taagan inaad ku dhawaaqdaa waa iimaan iimaankii baa teed u ah iimaankii baa hor taagan inaad ku dhawaaqdo marka iimaankii baad haysaa ogow hadhowna shaydaanka iska didi oo yaanu noqonin midku duubsada yaa muxamed man aamana bii cidday rumaysa walam yu'min bilqadar ee aan qadarka rumaynini khayrihi wa shari falyaltamis rabban hayrii rabbi kale ha raadsado ee alimaanu bilqadar wuxuu ka mid yahay jus weyn oo ka mid ah ajzaada iimaankeenna bal laa yatimu liimaanu ilaa bihi ilaa aad la timaadana iimaan kuu taab noqon maayo labadiisa jaanibba jaanibkaynu kahano aynu karahsanno iyo kaynu jecel nahay labada xaalaba allah qadaray subxaana wa tacaala waa saynu sheegaynayo midna waa lagu sabraa midna waa lagu shukriyaa ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy xadiis alqudsi kale oo laga soo warinayo yaa muusa inahu lan yalqaanii cabdi addoonkaygu igulama kulmo fii xaadir alqiyaama maalinta qiyaame carasaadkeeda xaadir waa carasaadki ilaa fatashtu camaa fii yadihi waan fatashaa wuxuu hayo haba ma hayee kole faramanaan buu ku yimi waan baadhaa ila alwaraciin kuwii waraca ahaa mooyaane fa innii astaxyiim waan ka xishooda wa ujiluhum waan weyneeyaa wa ukrimuhum waan karaameeyaa wa udkhiluhum اljannata bigayri xisaab jannadana waxaan ku geeyaa bigayri xisaab rawahu alxakiimu wاtermadiyu can ibni cabaas yaa muusa lan taraanii i arki maysid inahu lan yaraanii ima arko xayun cid nooli ilaa maat way dhibataa walaa yaabisun cid wax qallalani ima arkaan ilaa tadahdah waa gariiraa walaa radbun wax qoyanaa ilaa tafaraqa waa kala firdhaa inamaa yaraanii waxay arka un ahlu ljanna ahlu janna ay arkaa aladiina laa tamuutu acyinuhum kuwaan indhahoodu dhimanayn walaa tabla ajsaaduhum jirhkooduna aanu baaliyoobayn oo aanay dhulka cunaynin rawahu alxakiim can ibni cabaas yaa muusa inahu lan yatasanaca ilaya isuma kay hagaajiyaan almutasanicuuna kuwa isu kay hagaajiyaa bimili zuhdi fi dunya adduunka laga saahiido oo kale mooyaane wax kale isuguma kay hagaajiyaan wax la mida walam yataqarab ilaya almutaqaribuun kuwa ii soo dhowaadaa iiguma soo dhowaadaan bimili alwaraci inay ka xalaal miirtaan camaa xaramtu calayhim wixii aan ka xarimay oy ka xalaal miirtaan wax la mida igumay soo dhowaadaan walan yatacabayda ilaya almutacabiduun kuway caabudaan aw iguma caabudaan bimili lbukaa'i min khayfati cabsidayda inay u ooyaan wax la mid ah iguma soo iguma caabudaan rawahu lqudaaciyu can kacb axaadiista dhowrka ah xadiiska hore wuxuu ka warramayaa ilaahay subxaana wa tacaala marka xaggiisa la tago ee ilaahayna soo xashriyo subxaana wa tacaala dadka waxaa lagu soo xashriyaa iyagoo sidii allah subxaana wa tacaala ku abuuray ah fii kulli shay oo balagtii leh oo qaawan oo cagaagan oon waxba haynin siday ku soo dhasheen faramanaantay ku soo dhasheen iyagoo sida u faramadhan markaasuu ilahay leeyay subxaana wa tacaala cid walba waan baadhaa wixii aad ururinayso ee aad ku hamuun qabtay ee aad u ordaysay ee aad u dadaalaysay ee cid walba ku kala go'deen ee habeen iyo maalin baad u ordaysay maxaad ka sidaa ilaahay wuu ogay inaan waxba siin subxaana wa tacaala laakiin waxaa la eegayaa la tusayaa si aan waxba uga haynin baa loo caddaynaya sida u farmaran yihin deetana waxaa la leeyahay tus haye maxaad keentay adigii ordayay xiiqsanaa adigii meel walba ka dhacayay adigii adduunya daba ordaaye maxaad ka haysaa qolo keliya un baan la baadhay oo baadhista ka badbaadaysa waa alwaric waa ciddii waraca ahayd waraca culimmadeennu waxay ku fasiraan xalaal miirad oo ah tarkulxaraam in xaaraanta laga tago oo xalaasha la cuno weliba in xalaasha oo dhan maahee teeda madmadowgu galaana laga tago haddii xalaashii ay caddahay alxalaalu bayin walxaraamu bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat haddii madmadowgaa soo galo in la iska daayo sidii uu ahaa sayidina abubakar radia allahu tacaala canhu abubakar sidiiq addoon buu lahaa saxaabaduna berigaa baahi badan baa jirtay iyo busaarad badan addoon baa suuqa u tegi jiray subaxii markuu soo raaca buu odhan jiray maxaad wadaa maalinuu aada u gaajaysnaa buu yihi timir baan maanta soo helay wuu qaaday afku ku rido waa liqay markuu cunay buu hadhow ku yidhi miyaad i weydiinay abubakarow waad igii weydiin jiray shay walba halkaan ka keenaye ee u daba bixin jiray ee odhan jiray shaygan xaggeed ka keentay maanta maxaad ii weydiin weyday aad buu naxu wuxuu ihi maxaan xaggeed ka keentay suri berigii islaamnimada ka hor ayaan anoo faalna aqoonin nin u faaliyey nin baan wuxu macmalay oon waan faaliyaa kiibaa faalkii uu dhaboobay wixii aan sheeg sheegaayay uu dhaboobay maantuu iga hor yimiyo wuxuu siiyey ujuuradii timirtanuu siiyey abubakar oo radia allahu tacaala canhu qiimuhu taagnaa iyo halkuu marya ilaahay og yahay ayaa lagu yihi calooshaada waxaa ku jira waa xulwaan alkaahin oo waxyaalaha lagu faaliyo ficlan marka la eego dembi kuma laha oo xilliguu cunayey miyuu ogaa ma ogeyn ilaahay wuxuu kugu qabsadaa waxaad ogeyd waxaad og tahay ayaa alla kugu qabsanaya laakiin waxaanad ogeyn lagugu qabsan maayo sidaa ogeed haddana wuxuu u qaadan waaya calooshayda inay xaaraan u barido gacantu iskeliye waad garanaysaan calool madhan waxaa ka soo dhacaya dhowr midhoo timir galeen sidee uga soo dhacaysa wuu waday waday waday waday ilaa uu aakhirkii dambe iska matajiyey markaasuu weli wuxuu raaciyey walow lam takhruj ilaa maca nafsi la akhrajtuha walle hadday iyadii naftu isa soo raacayaan waan isa soo raacin laha de xataa si kale kusoo bixi weydo oo inay naftu soo raacda ay tahay waan soo raacin laha ugama tageen marka in xaaraan la iska ilaaliyo iyadu waa meel fogay ka yimaadeenba xalaasha madmada uu ku jiro in la iska ilaaliyo xataa culimmada qaarna waxay bay leeyihiin waracu waxa weeye tarku maa laa yanfacu fi laakhira wixii aan aakhira ku anfacayn oo iskaga tagto inaad su-aal isweydiiso waxaad ku hadlayso iyo waxaad samaynayso iyo waxaad isticmaalayso aakhira ma ku anfacaya hadduu ku anfacayo axsan haddaanu ku anfacayn aad ka tagtaana inay ka mid tahay waraca sunnaha ah qoladaa waracahi dee iyagoo adduunkii bay kala dheegeen oy kala dheegeen oo intii welibana xalaasha ahayd bay sii kala reebeen wuxuulaha cabdillahi bni mascuud qofku noqon maayo ee mu'miniinta saxdaa ama mutaqiinta saxdaa ilaa uu uga tago mima laysa bihi ba'sun xadaran mima bihi ba'sun shay aan dhibba lahayn inaad ka tagtaba marka maxaad uga tagtay dhib ma lehe aad tidhaahdo midaan dhib mid kaloo dhib liii soo jiidaya wadda halag baa laga yaba noqdo haddaan shaygaa isticmaalo dhib maanta ma laha laakiin mid kaleu ii soo jiidayaayo inuu dembi ii soo jiidaa laga yaabo waracu waa kaa marka qofkaas sidaa isu ilaalinayey ilaahayna subxaana wa tacaala ha dhowto ma baadhayo wuxuu gaadhayaa heer aan la baadhin oo alla subxaana wa tacaala ka xishoodo xishood isaga u qalma ilaahay weyneeyo ilaahay karaameeyo jannadana uu ku geliyo bilaa xisaabin walaa cadaab yaa muusa lan taraanii arki maysid inahu lan yaraanii ima arko xayun cid noole ilaa maat walaa yaabisun mid wax gallalanna ilaa tadahdah waa gariiraa waana labalagdoodaana waa lagu macneeyey tadahdaha walaa radb ilaa tafaraqa wax qoyanna waa kala tafaraaruqa waa kala daataa inama yaraani waxay arkay ahluljanna aladiina laa tamuutu acyunuhum aanay indhahoodu dhimanayn walaa tabla ajsaaduhum rawahu lxakiimu can ibni cabaas ilaahay subxaana wa tacaala ru'yadiisa ayuu xadiis ka warramaya ilaahay ru'yadiisa iyo aragtidiisa hayna siiya qiyaamaha iyo jannada ilahay waxay ka baryaan ilaahayna siiyo oo inagu guuleeyo alla subxaana wa tacaala adduunka laguma arko adduunka laguma arko bini aadanna waxaa isku dayey nebiyullaahi muusa oo waxay culimmadu kala soo baxaan in ibni aadanka dabeecaddiisu aanay meel laba istaagin oo markuu shay gaadho shay kalunbaa u hilaacaya ibni aadanka caadiga ilaahay mama ma maqlaan hadalkiisa ilaahay lama hadlo subxaana wa tacaala ambiyada qaarkood buu la hadlay sida nebiyullaahi muusa markaa markuu gaadho marxaladdii hadalka oo hadalkii isaga uu ogaado isku hubsaday in ilaahay uu la hadlo ayaa usii hilaacday maad aragtidba usii hilaacday wuxuu isidhi maad indhahaba ka qaadid rabbi arinii andur ilayk ilaahay oo aan ku arko qaala lan taraanii walakin undur ila ljabal fain istaqara makaanah fasawfa taraanii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayey awoodaad igu aragta ma lihid waayo adawooddii adduunyaad leeday awoodda adduunyana ma xamili karto inay u babac dhigto ilaahay nuurkii ee bal buurtaya adiga keedaa xoog weyn dee buurta isuma dhowi buurtaa lagu tijaabinaya eeg waxa ku dhaca hadday buurta adkaysato adiguna waa laga yar adkaysato makhluuq waad buurtii kaa xoog weynay hadday adkaysan waydana adna hawaysan ilaahay markuu isu muujiyey in yar ayaa buurtii ay noqotay jacalahu daka dambaskay noqotay muuse oon cidiba u dhowaynaa wuu suuxayba haddii toos u arki laha iskama daa markii buurta nuurkii ku dhacay ayuu la suuxay falamaa afaaqa qaala subxaanak tubtu ilayk ilahay waan kuu toobad keenay su-aashu xilligeedii may hayn ilaahay waan degdegsaday ayuu leeyahy u toobad keen oo laga aqbalay aragtidu waa noocaa waayo waxyaalahan ilaahay subxaana wa tacaala sheegayaa awood uma laha xilliga inay arkaan nooluhu inuu arko awood uma lahu dhacayo waa dhibanaya ciddii qalalan waa la mid waa burburaysa ama waa wilanwilanaysa ama waa ligliganaysa wixii qoyanna waa la mid laakiin aragtidu ilaahay subxaana wa tacaala waa arkayaan waxaa arkaya mu'miniinta waxa laga xijaabayaa gaalada iyo cid alle ciddii ru'yada ilaahay diidan waayo ilahay wuxuu laha subxaana wa tacaala wujuhun yowmaydin naadira ilaa rabbiha naadira markuu gaalada sheegayana kalaa inahum can rabbihim yowmaydin lamaxjuubuun ciqaabka ugu daran bay ka mid tahay in ilaahay lagaa xijaabo ood arki weydo in badan baynu xadiiska ku aragnaa alaaatun laa yukallimuhum allahu walaa yandur ilayhim walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim ilaahay ma eegayo waana nimcooyinka ugu waaweyn inaad ilaahay aragto oo ilaahay kuu siiyo nasiib inaad aragtaa waa nimco aad u qaaliya markay ahlu jannuhu ay jannada galaan ayaa la waraystaa la yidhahdaa wax kala maydin siinaa yaa rabbana wejigaygii baad caddaysay naar baad naga soo badbaadisay jannaadna gelisay wax albaaba yaallaan maxaaba noo harsan markaasuu ilaahay yidhaahdaa waxaan idin tusayaa nuura wajhii markaasaa ilaahay isaga qaadaa ee daaha u dhaxeeya oo ah nuur nuurkii u dhexeeya ba ilahay iska faydaa dabeetana way daalacdaan wax alle waxay nimco haysteen markaasay ilaabaan wax alle waxay nimco haysteen way ilaabaan markaasa alle subxaana wa tacaala ay ku dhaygagaan quruxda ilaahay iyo nimcada alla siiyey iyo sharafta waa taas qur-aanka kariimkiina waa sheegaya waayo waxaa jira qolooyin munxarifa oo leexday oo iyagu wax isu tuseen aayadahanay khalad ka fahmeen markaasay dhaha ilahay lama arko laa fi dunya walaa fi laakhira aayadihii bay si kale u macneeyeen qolooyinkaasi waxay soo qaataan aayadda odhanaysa laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu lkhabiir ilaahay ili ma gaadho ma koobto waxa laga hadlayaana koobidba maaha ilaahay subxaana wa tacaala cidima koobayso saaadu sheegayso waayo iska daa inaadaan la koobtee makhluuqaad koobi karayn iminka markaad tiirkaa arkayso aragtidaa iminka aan ku dhuftay anugu dhinacyadiisoo dhan ma wada koobi kartaa may laba dhinacoo keliya aan arkaa haddaan iska arko isla dhinac kala eegna waa inuu dhinacii kale iga qarsoomaa shaygaasaan wada arki waaye maxaad u malayn daatadii ilaah guri baad taa eegaysaa ma wada arki kartid dayaxaad eegaysaa ma wada arki kartid ilaaha subxaana wa tacalana maxaad u malayn marka aayaddu waxay ka hadlaysaa waa intaasun ilaahay aragti ma koobto subxaana wa tacaala waxaanu rasuulku laha alayhi salaatu wasalaam inakum tarawna rabbakum yowma alqiyaama kama tarawna alqamara laylata albadr laa tadaamuuna fii ru'yatihi rabbigiin waxaa u arkaysaan ahlu jannuha lala hadlayaa iyo mu'miniintae si aad u aragtaan dayax shan iyo tobnaada oo aydaan isku cidhiidhiyeyn waay aragtida ilaahay waa taas ilaahay wuxuu cid gaara u siinayaa muminiintuu siinaya uu ku casuumayaa cid alle ciddii alle ka gaalowday ama aragtida ilaahay diiday iyagana waa laga xijaabaya intaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ciqaab uu ku ciqaabaya yaa muusa baa la leeyay subxaana wa tacaala inahu lan yatasanaca ilaya almutasanicuun atasanic waxa weeyaan atasalux watajamul waa iswanaajinta iyo isqurxinta cidda doonaysa inay ilaahay isu qurxisaa maxay isku qurxisaa ilahay maxaa la isugu qurxiyaa waxaa la isugu qurxiyaa azuhdu fi dunya adduunyadoo laga saahido ilahay maxaa loogu dhowaadaa walam yataqarab ilaya almutaqaribuun bimili lwaraci cama xaramtu calayhi in laga ceegnaado oo laga caagnaado wixii ilaahay xarimay walan yatacabada ilaya almutacabiduun cid ay caabudaanayguma caabudaan bimili lbukaa'i min khiifati cabsidayda inay la ooyaan wax la mid a xadiisku wuxuu ka warramayaa saddex arrimood oo aad iyo aad u qaaliya waxa ugu horeeya markaad rabto iminka inaad isqurxiso waxaa laga yaaa inaad qurxiso jirhkaagan muuqda iyo waxaad xidhanayso iyo waxyaalaha la midka ah waa arrin madluub oo la doonayo ilaahay jeceliyay ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal laakiin arrin ka weyn baa jirto ka muhiimsan oo ah in qalbiga la qurxiyo oo dharkaad xidhatay dhar ka qiimo badan loo xidho oo saa isu meydhmaydhay si ka badan loo meydho saad isu nadiifisa si ka badan loo nadiifiyo maxaa qalbiga lagu nadiifiyaa azuhdi fi dunya wasakda ugu badan ee qalbiga ku dhici kartaana waxa weeyaan waa adduunye jacayl sidaa awgeed wixii aan shirki ahayn azuhdu fi dunya waa shay qaaliya adduunyada qaabka looga saahidayaana waxa weeyaan gacan ku haynteeda maaha waa inaanay qalbigaaga ku dhicin waa inaanay qalbigaaga xananin waa inaad wixii hayn karta aad hayso wixii aanad hayninna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu hayaad ku kalsoon tahay culamada qaar baa la weydiye loo yidhi azuhdu ma huwa suhdi maxaa la yidhahdaa saahidya ah suri alladii alladii yakunu ma fii yadihi laa takunu awsaqa ilayhi mima fii yadi illahi subxaanah wuxuu gacanta ku hayo iyo waxa ilaahay hayo wuxuu ku kalsoon yahay waxa ilaahay hayo ka kalena intuu hayuu ku kalsoonyey wixii ka maqanaa uma tirsanaa marka in adduunyada laga saahido ma diidayso in la shaqaysto ma diidayso in la dadaalo ma diidayso in la baac mushtareeyo waayo saxaabadii ugu waaweyneed dhammaantood tujaar bay ahaayeen haddana waxay ahayn kibaaru saahidiin ragga saahidiinta ah ragga ugu waaweyn bay ahaayeen abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo cabdiraxmaan bn cawf iyo keyrkii dhammaantood waxay ahaayeen rag ahlu sarwa ah ahlu hina haddana waxaan zuhaad waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado waxaa kaloo ka mid ah tarku alxaraam wa huwa alwarac alwarac alwaajib in ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhawaado in xaraan la iska ilaaliyo waxyaalaha lagu cibaadaysta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala cabsidii lala ooyo oo ishan bini aadamku waxay ku xidhan tahay qalbiga kolba qalbigu caynku yahay ayuunbay iyaduna tahay haddii qalbigu qalalan yahay iyana waa qalalan tahay wacdi iyo waciid wax kastoo lagu akriyaa ma marayaan ma ka daadegayaan mana digi xunayso waayo qalbigii amarka siin lahaaba qalalan hadduu qalbigu jilcana waxa weeyaan iyana waa jilcaysa ilahay baa wuxuu lahaa fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah muminiinta ayaa lagu ammaanay inay markay dikriga ilaahay maqlaan kharuu sujadan wa bukiya aayaadka ilahay qur-aanka markay maqlaan iyo wacdiga sujuud iyo oohin bay la daataan rasuulkeennu sal allahu alayh wasalam wuxuu ahaa hadduu qur'aanka maqlo lagu akriyo kii ilmeeya marka rasuulkuna wuxuu sheegay sal allahu alayh wasalam laba indhood inaan midina naar gelayn aanay naar gaadhayn oona arkayn oona gelayn waa il ilaahay subxaana wa tacaala dartii u ilmaysay oo awooddeedu gaadhay inay jilicdo oo qalbigeedu intuu guuro uu tago meesha wax laga hadalhayo oo uu sawirto dabeetna uu baqo baqihiina uu siiyo amar uu siiyeyshi saa u ilmayso oo intaasoo dhan shaqeeya ma aha inuu sallax noqdo oo wax walbaa saa uga cararaan oo wacdigii la sheegaaba uu ka- maaragtay ka silbado ma noqonayso iyo il ilaahay dartii ilaalisay oo ummadda iyo islaamka iyo diintaba ilaalisay iyadana ma taabanayo wax cadaab la ydhaahdaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay ya muusa low ana samaawaati haddii samaawaadka iyo wamaa fiiha waxa ku sugan malaa'igta iyo keyrkood waalarda wamaa fiiha arlada iyo waxa ku sugan waalbixaara wamaa fiiha badaha iyo waxa ku sugan wudicuu haddii la dhigo fii kafatin kafad walaa ilaha illa allah laa ilaha illa allahna wudicad la dhigo fii kifatin kifad haddii la saaro fi lkifati lukhraa kafadda kale la rajaxat waxa cuslaan lahayd laa ilaha illa allah rawahu abu yacla can abi saciid yu'taa waxaa la keenaa bixasanaati alcabdi addoonka xasanaadkiisa wa sayi'aatihi sayi'aadkiisa la keenaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fa yuqtasu bacduha bibacdin barhba barh baa looga jaraa fain baqiyat xasanatu waaxida haddii xasanad keligeed hadho udkhila aljanna jannadaasaa lagu gelayaa rawahu dabaraani fi lkabiir can ibni cabaas waxay ka warramayaa xadiidka hore laa ilaaha ila allah kelimata tawxiid iyo qiimiga ay leedahay awoodda ay leedahay sharafta ilahay agtiisa ay ku leedahay kelmaddani waa kelmada aad u qaaliya leeg oo dunuubaa loo keenaya markaasuu buurihiisii bu arkaya dunuubta ahaa maasaa xasanaad yaroo waxba ahayna loo keenaya deeta wuxuu odhanaya intuu qursado oo waxani maxay kaga dhacayaan buuraha dembiga ah iyo jaraa'imka ah laakiin qofkaa ogo oo mushrik ma ahayn ee xasanaadkiisu maa yaraayo dadaal badan muu qabanin cibaadada kumuu dadaalin markaasaa buurihii baa la saaraya kafadii miisaanka sayaadka dunuubtii waa la saaraya waxaan waxba ahayn oo ajarana waa la saaraya isagoo yaqiiniyey inuu khalaas uu uu uu halligmay oo aanu marnaba badbaadayn ayaa ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta ku odhanaya u raadiya wax kaloo xasanada maalintana waa maalintii cadaaladda qof wuxuu leeyahay lama dulmo ee bal wax kale u raadiya sago ilaahay waxaan halla warqad yar bidaaqad yar kaar yar oo maxaa ku qoran laa ilaha illa allah keena isagana su isagu odhanaya oo maxaa bidaaqad yari buuraha ka taraysa warqadii buur sidee bay ula miisaan noqon deeta ilahi wuxuu leeya saara waa maalintii cadaaladda sho waxa weeyaan buurahani waa wax iska qara weyn waa iska dunuub laakiin warqaddan waxa waxay wadataa ilaahay subxaana wa tacaala magacii laa ilaaha ila allah baa ugu qoran waa tawxiidkiisii markaasaa la saarayaa intiiba cerkay geenaysaa sayaadkii iyadan dhulkay tegaysa markaasaa farxad markaasuu saa ku badbaadaya laakiin waa goorma waa inay laa ilaha illa allah saafiya tahay oo meelmara oo aan shirki intuu iminka laa ilaha illa yidhaahdo hadhowna aanu awliyada baryayn intuu laa ilaha illa iminka yidhaahdo aanu hadhowta gaala la soo safanayn intuu laa ilaha illa yidhaahdo hadhow salaadii oo allahu akbar leeya aanu garab marayn isagaa isburinaya markaa lakin waa inay tahay laa ilaha illa saafiya waxay culimmadu ku macneeyaan laa ilaha illa allah lix sifo inay leedahay bawaabat lislaam inay tahay albaabkaa hore ee islaamka laga soo galo oo albaab kaloo laga soo galo iyo daaqad laga soo galo iyo meel kale laga soo galaa oo aan laa ilaha illaa ma jirto waana miftaax aljanna miftaax kale oo jannada furaa ma jiro aan laa ilaha illaa ka ahayn waxaa kaloo la yidhahta saddexaad kalimatu taqwa waa kelmadda ilahay qur-aanka ku sheegay wa alsamahum kalimata taqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha waa kelmadda cabsida qofka muwaxidka ahi waa inuu yahay dadka ilaahay ka ugu cabsida badan waxaa kaloo la yidhaha alcurwat alwusqa guntinta adag gunti waa taqaanaa dil wara xadhigaa lagu badbaadaa oo waxaa lagu dhaafaa meeshan webigaa lagu dhaafaa ama biyaha lagu dhaafaa ama godkaa dabkaa lagu dhaafaa waxay soonaysaa xadhigu ma adagi haddii la dhaha xadhigu waa adagi oo xadhigu miyuu sii siibanaya ma wuxuu yahay shay siibanayo haba adkaadee ma laga yaaba inaan ka silbanayo laakiin haddii lagu dhaha waanu adagi guntimana uu leeya ad qabsato markaasaad odhanaysaa khalaas ilahay wuxuu ku sheegay naarta waxa lagu dhaafaya waa laa ilaha illa allah waa guntintaa adag ean go-ayn waana guntan tahay oo siiban mayso alcurwat alwusqa waana kelima ayiba kelmadda ilaahay uu ku tilmaamay wamahalu kalimatin ayiba ka shajaratin ayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi sama waa geedkaa sugan ee xididadii dhulka ugu jiraan ee jiriddu u qutanto ee caleemaha fidiyey kelmaddaa wey ee midhihiisana laga sugayo midhihiisuna waa inaad janno gasho ammaana aad ka noqoto naar iyo wixii la mid a waana qowl haabit waa qowlka sugan ee adduunyada lagu soo galo adduunyada lagaga baxo waxa sunnuhu yahay inaad adduunyada ka soo gasho laa ilaha illa allah oo marka sa aad u soo dhacdo lagugu aadaamo allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah hadhow markaad baxaysana lagugu soo khatimo laa ilaha illa allah markaa bilowgaagii iyo dhammaadkaagii saa noqdo hadhowna lagugu soo tukado khalaas alqawlu thaabit yusabitu allahu aladiina aamanuu bilqawli thaabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira ilahay waxaa kaluu sheegayaa in la keenayo addoonka xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa la ysu jarayo hadday iskoostaan waa asxaabu ilacraaf hadday bato xasanaadkiisu waxau noqonayaa ahliljanna haddii sayi-aadkiisu bataanna xagga kaleu noqonaya walow ha dhowto haddii caqiidadiisa iyo tawxiidkiisu sax yahay ilahay subxaana wa tacala uu soo badbaadinayo allah waxaan ka baryana ilahay na badbaadiyo ilahay xumaha inaga ilaaliyo ilahay naarha inaga badbaadiyo jannana allah ina siiyo bismi illaahi araxmaani araxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وحين أسو سعودي أحاديثتي أهيد الحديث القدسية وحين كسوة كان حديث كلا أبو قليل الشناد أو كور رميه qofka in laysu eegaayo xasanaadka iyo sayi-aadka uu la yimaado maalinta qiyaame deetana loo kala goynayo haddii ay xasan iyo wanaagu hadho intuu doona ha la ekaadee inuu yahay qofka badbaadaya haddaanay waxba u hadhinna inuu qofkaasi xaaladiisu xun tahay axaadiista waxaa ka mid oon ka bilaabina xadiidka laba boqol iyo lix allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy xadiis alqudsiga sida uu ka soo warinayo rasuulkiisa kariimkii sala allahu calayh waaalih wasalam yudiinii waxay dhibaateeya ibna aadam ibna aadam baa i dhibaateeya siduu u dhibaateeya alla u dhibaataynayaa bisabi dahri xilliga iyo sabanka ayuu caayaya wa ana dahru aniga ayaa dahrigiya biyadi almru arrinkuma gacantaydu ku jiraa oo uqallibu leyla waannahaar habeen iyo maalin ba anaa gedgediya rawaahu axmed wahanaad washaykaan can abi hurayra yu'diini ibna aadam ibna aadam way dhibaa biqowlihi marka uu leeyahay yaa khaybata dahr sabanka iyo guuldarradiisa uu markuu leeyahay ee falaa yaquulanna axadukum midikun yu odhanin yaa khaybata dahri guuldarrada sabankaay ama xilliga fa innii maxaa yeelay anigu ana dahru anigaa dahrigii ah sideen ku ahay uqallibu anaa rogrogaa leylahu habeenkiisa iyo wanahaarahu maalintiisa fa idaa shi'tu markaan doonana qabadtuhumaa waan qabtaayoo waan qaadaa markaasa adduunkii ba dhammaadaa rawaahu muslim can abi hurayra yaquulu llahu tabaaraka wa tacala ilaahay waxa uu leeyahay liraximi wuxuu ku leeyahay raximka iyo qaraabada khalaqtuki biyadi gacantayda ayaan kuga abuuray wa shaqaqtu laka waxaan kuu dhambalay oon kuu jeexay isman magac min ismi magacaygaan kaaga dhambalay badh wa qarabtu makaanaki minii makaanadaadiyo darajadaadana xaggaygaan u soo dhoweeyey wa cisatii sharaftaydan ku dhaartay wa jalaali weynidaydaan ku dhaartaye la asilanna waan xidhiidhin oo xidhiidhin man wasalaka ciddii ku xidhiidhisa wala aqdacanna waan goyn oon goyn man qadacaka ciddii ku goysa walaa ardaa raalli noqon maayo xataa tardayna ilaa aad adigu raalli ahaatid rawaahu alxakiimu can ibni cabaas yaquulu llahu ilaahay wuxuu ku yidhahdaa lilmalaa'ika almuwakaliina biarsaaqi bani aadam lilmalaa'ika malaa'igta ayuu la khitaabaa almuwakaliina loo dhiibay biarsaaqi bani aadam quudka bani aadamka muxuu ku yidhahdaa ayumaa cabdin addoon kasta oo wajadtumuuhu aa heshaan jacala alhamma hankiisa iyo ujeeddadiisa ka dhigay hamman waaxidan hami keliya qofka ka dhiga fadamminuu dammaanad qaadsiiya risqahu arsaaqdiisa alsamaawaati waalarda samaawaadka iyo arlada damaanad qaadkiisa ee arsaaqadiisa u dabalgaa siiya wa ayumaa cabdin addoon kasta oo wajadtumuuhu ay heshaan dalaba mid raadiyey hu arsaaqda arsaaqdaasunbuu raadinaya fainahu alla subxaanahu wa tacaala yujrii isagaa socodsiiya alcadda cadaaladda ilaahay isagaa gacanta ku hayee faayibuu lahu u wanaajiya arsaaqda uu rabo wayasiruu calayhi u sahla wain tacaddaa hadduu tallaabo ilaa khilaafi daalika waxaa wax ka duwan hadduu tallaabo oo siyaabo uu raadiyo fakhalluu uga baxa baynahu wa bayna maa yuriid isaga iyo wuxuu rabo u kala baxa markaa u kala baxdaanna uma intaa ka bacdi laa yanaalu ma gaadhayo uma helayo fowqa daraja darajadii wax ka sarreeya allatii katabtuhaa lahu darajadii aan u qoray wax ka sarreeya ma gaadhayo afarta xadiisaynu akhrinay labada hore waa isku mawduuc waxay ka warramayaan hal mawduuc oo ah sabu dahri wax la yidhaahdo sabu dahri waa maxay waa kelmad inta badan dadka ku soo noqnoqota marka qofka wax ku yimaadaan jidhkiisa ehelkiisa maalkiisa wuxuun ayaa dhibaatadii dhacday ma sabrayo ma adkaysanayo ilaahay ajar kaga dooni maaye wuxuu caayiya sabanka iyo xilliga xilliguu caayiya sabanka kelmadaana aad baa u maqasheen waa saban xumaad ayuu ku odhanaya waa saban xumaad xilligii buu caaya odhanaya waa xilli xun ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ibni aadamku way dhibaa oo yaa rabbana sidee baa ibni aadamkuu dhibi karaa waa markuu zamanka iyo xilliga caayo waayo waa cay maldahan oo daboolan oo ilaahay subxaana wa tacaala ku dhacaysa isagu wuxuu ka dhigayaa inuu cid kala caayo waayo zamankana waa maxay waa habeeniyo maalinu xilli kale ma jiro dhibaatadan kugu dhacday ama habeen bay ku asiibtay ama maalin xilli saddexaadna ma jiro yaa habeenkiiyo maalinta ka tasarufa oo rogroga ilaahay khayr iyo shar wixii dhacaa habeen iyo maalin ayaa keena alla subxaana wa tacaala markaa cayd aad caayaysaa waxay ku dhacaysaa un ilaahay subxaana wa tacaala sidaa awgeed kelmaddani waa badan tahay gaaladana qaar ba waxay aaminsanaayeenba in adduunkaba uu sawanku wado xilligan iyo waayaha ayaa adduunka maamule odhan jireen marka le yaa idin dilaya ay odhan jireen wamaa yuhlikunaa ila dahr waxaana dilaaba waa zamanka iyo xilliga qolada ugu badan ee inta badan samanka wax ka sheegta iyo xilliga nimanka shucarada iyo gabayaaga ugu badan xataa waxay sameeyaanba mashaakilkii iyiyo dhibaatooyinka magac bay u bixiyeen banaata dahri bay u bixiyeen dahriga hablihiisii mid gabayaa wuxuu lahaa abinta dahri cindii kullu bintin fakayfa wasalti anti min azihaami wuxuu leeyahay abinta dahri kii samanku ama tii uu samanku dhalayay cindii kullu bintin dhib walbaaba way haystaaye fakayfa wasalti anti min azihaami waxaasoo cidhiidhiya xaggeed adugu ka soo martay waxa dhibaatay haysta xaggeed adugu ka soo jiidhayd iga soo gaadhay buu leeyahy marka wuxuu u bixiyey gebiga dhibaatadii binta dahri mid kalena wuxuu lahaa ramaani dahru bilarsaayi xataa fu'aadii fii khishaa'i min nibaali fakuntu idaa asaabanii sihaamun takasarat innisaalu cala nisaali intaynu uga jeednaa waa intan ramaani dahru sawankaa igu soo ganay bilarsaa'i dhibaatooyin oo dhan xataa fu'aadii fii khishaa'i min nibaali ilaa uu qalbigaygii noqday mid ku daboolan leebab ay ku wada dhaceen ay ku wada gamuurmeen markaasaa markuu qaar damba soo tuuro ayaa wuxuu leeyahy takasarat innisaalu cala nisaali leebkii hore kii hore guntiisii ayaa isku daba go-aan buuri bimacnaa wuxuu uga jeedaa dhibaatooyin badan baa igu dhacay halkuu dhibaatooyinkiisa ilaahay ubaashka toon laa ee ilaahay gacmaha hoos dhigan laa ayuu u tiirinayaa dahriga ficlanna waa cay waa cay aan maxaanku dhaha toos ahayn ee maldahano ilahay la caayo qofku waa inaanu ilaahay subxaana wa tacaala ka ashtakoon wixii dhibaa dhaca inuu ku sabraa wixii wanaagana waa inuu ku mahadnaqaa sawanka iyo xilliga iyo duruubta dhacaysana waa inuu ku adkaystaa laakiin innagu haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi habeenkiiyo maalintaba wax laga sheegaa waa igu cay innaga ta dhexdeena ka jirtaa waa shay kayra caadiyaba innaga ta agteena ka jirtaa waa ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo nebigiis iyo diintiisii oo aan geednaba loogu soo gabanayn oo toos waacaayo haddii ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay waxa adyadigu ah oo dhibaato igu ah in la caayo zamanka iyo xilliga dabeetana cayadaasi aniga igu soo noqonayso marka toos u caayay waxa weeyaan subxaana allahi alcadiim kaasi meelnaba waxa weeyaan ma uu soo dhigan ixtiraam diineed iyo ixtiraamkii ilaahay iyo qadarintii ilaahay wamaa qadar allah xaqa qadrih yudiinii waxay dhibaateeya ibni aadam bisabi dahri cayda uu xilliga iyo zamanka caayayo ayuu gu dhibaateeya wa ana dahru anigaa dahrigiiya sidee ilaahay ku yahay dahr ma magaciisay ka mid tahay maya magacyada ilahay kama mid maaha addahr laakiin se uga mid tahay uqallibu leyla wanahaar intaasaa fasiraysa anigaa gedgediya habeenkiiyo maalinta wixii dhacayana anu baakeena yudiini waxay dhibaateeya ibni aadam biqowlihi marka uu leeyahay yaa khaybata dahr guuldarrada sabankaay falaa yaquulana axadukum yuu odhanaya khaybata dahr fa inii ana dahr uqallibu anaa rogroga leylahu wanahaarahu buu alla leeyahay fa idaa shi'tu markaan doonana qabadtuhuma anigaa qabta oo qaada xadiis kale wuxuu ka warramaya araxim arraximku waa qaraabada waa cidda aad ka damqato dhibaatadooda ayaa la yidhaahdaa raximkana ilaahay subxaana wa tacaala in la wanaajiyo qaraabada ayuu waajibiyey in la gooyona wuu xarimay inaad qaraabogoys noqotona wuxuu ku ratibay inaanad janno gelin laa yadkhulu ljannata qaadic mid qaadica oo qaraabogoysii jannada ma gala buu rasulku leh alayh salaatu wasalaam waa in qaraabada laga warhayo ilaahay subxaana wa tacaala qaraabadii oo loo soo ekeysiiyey makhluuqa caadiya ayuu la hadlaya wuxuu leeyahay qaraaboy anaa ku abuuray waayo ilaahay subxaana wa tacala wax walba isaga abuuray wallahu khaaliqu kulli shay marka uu abuurayna magaciisuu magac uga dhambalay oo ilaahay alraxmaan araxiim weeye iyadina wuxuu bixiyey arraxim arraxim maxaa arraxim loogu dooray xataa turxam si loogu naxariisto ma aha xataa tuqdac in la gooyo maaha in wax loo laayana ma aha oo baadil iyo xaqba lagu raacana maaha waa in la wanaajiyo ka u baahan la wanaajiyo wanaajiyo ka dhibaataysan dhibaato laga caawiyo ka buka lasoo booqdo ka geeriyoodo la aaso oo lagu tukado wahaakada in qaraabada isku xidhnaato ay noqdaan dad walaala ah oo midhaysan waaye marka ilaahay magac u dhambalay ayaa wuxuu leey weliba makaankaaga iyo darajadaada waan soo dhoweeyey oo axaadiista saxiixii waxay tilmaamaysaa inay qaraabadu ku dhegtay ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisa oo ay tidhi haada maqaamu lcaayidi bika min alqaiica ilaahay waxaan halkaa u haystaa waxaan kaa magan gelayaa in laygooyo oo qaraabada dabada loo jeediyo markaasuu ilahay yidhi amaa tarda an aqdaca man qadacaki an aqdaca man qadacaki wa asila man wasalaki ciddii ku xidhiidhisa inaan xidhiidhiyo raallima ka tahay cidda ku goysa inaan gooyana raallima ka tahay markaasay tii ha qaraabada oo la xidhiidhiyana axaadiistu waxay caddaysay in ilaahay subxaana wa tacaala cumriga kuugu barakaynayo oo wax kuugu daraayo risquna kuugu ballaanaanayo man araada an yunsa'a lahu fii aharih wa yubaaraka lahu fii risqih falyasil raxima qaraabada la xidhiidhiya waa taas ilaahayna ballankaasuu qaaday ciddii xidhiidhisa wanaajisa inuu xidhiidhinayo haddii alla ku xidhiidhiyana wax kaa maqani ma jiraa yaa bushraad guushaada iyo bishaaradaada iyo wanaagaaga waayo ilahay baa ku xidhiidhiyey khayr oo dhan wuxuu kuu imanayaa toos shar oo dhanna waa kaa difaacmaya waayo alla ku xidhiidhiyey ka ay u dhammaatay ee xaaladiisu ay baaba'day ee aan meel ka soo qaad lahayni waa ka alla gooyo ilaahayna wuxuu kuu goonayaa adigoo gooyo qaraabogoys noqda oo qaraabadii jara sidaa awgeed markaa walaalayaal dadku waxa weeyaan saddex daraf mid qaraabadii ayuu ku talax tegay wanaajinteedii deeta wuxuu uhi ninkaa xigaalkaah iyo tolka hadday janno galaanna waa la gelaya hadday naar galaanna waa la gelaya cidday colaadiyaan waa la colaadinaya cidday jeclaadaan waa la jeclaanaya anigu xaq iyo ma kala aqaano baadile halkay maraan baan maraya taas wuu ku talax tegay xadkii loogu talagalayna u dhaaf mid kalena xadkiibuu hoos uga dhacayo waa kaa dabada u jeediyey ee aan waxba ku darsanayn ee gacantigoodayga waxba siinayn ee aan xaaladooda ka warhayn waa keligii noole keligii buu nool yihi cid alle cid kaleo uu dan u hayaana ma jirto waxa sax ah oo xaq ah oo diin ah oo islaam ah inaad dhexdhexaad ahaato oo wanaaggana aada la jeclaato xumahana aada u diito rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ku macneeyey mahmaah carbeed ayuu xadiis u bedelay mahmaah carbeed baa waxay odhan jirtay unsur akhaaka daaliman aw madluuma waana inaguna waan lahayn taasoo kale walaalkaa ugu hiili gar iyo gardarraba saasay yaqaaneen iyagu waxaa waraysanine markaad la hiil gasho ee aad kala food qaadaane ciddii kale aad muquuniso hadhow warayso xataa waa meel gardarra horta mise waa laga gardarna waa gooraan goor ahayn saasay ahaan jireen dabeetana kelmaddii ay ka soo islaameen ee gaalnimadii ay ku ogaayeen ayuun bay ka maqleen afka rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka miduu ku yidhi unsur akhaaka daaliman aw madluuman markaasay boodana yaabeen yaa rasuul allah imka way isbedeleen dadkii hore maaha muminiin bay noqdeen oo iimaan bay yeesheen sidii hore ma aha xaaladoodu waxaan yaa rasuul allah hada almadluuma carafnaah fama baalu daalim oo kan garanay madluumka ee la dulmay isaga waan u hiiliyeynaa ka daalimkaasaan ugu hilinaa yaa rasuul allah ka daalimka isagaa wax dulmeeya deeta rasulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam an taxjisa canhu dulma waa inaad ka joogsaa dulmiga markaasaad u hiilise gacmaa qabo iyaguna maxay markii hore uga jeedeen in carar oo maxaan ku dhahdaa la dagaal gal bay ahayd deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu bedelay qaraabadana waa inaynu noocaa ka dhignaa qaraabadaada dulmi markay gelayaan ka qabo saasaa qaraabo xidhiidhina marka la dulmayo wixii taageera ah sii laakiin hadday daalimiin yihiin ama ay ku kala caddaan weydo faraha ka qaad yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala liraxim khalaqtuki biyadii gacantaydaan kugu abuuray wa shaqaqtu laka waxaan kuu ishtiqaaqoon kuu jaray oon kuu gooyey isman min ismi magacaygaan magac kaaga gooye wa qarabtu makaanaki minni makaanadaada iyo darajadaadana waan soo dhoweeyey wa cizatii wa jalaali cisadayda ayuu alla leeyahay sharaftayda iyo weynideedaan ku dhaartee la asilanna waan xidhiidhinaya man wasalaka cidda ku xidhiidhisa walaa aqdacanna waan goynayaa man qadacaka cidda ku goysa walaa ardaa raalli ahaan maayo xataa tardayna ilaa ad adugu raalli noqotid yaquulu llahu ilaahay waxa uu ku yidhaha lilmalaa'ika malaa'igta almuwakaliina loo xil saaray biarsaaqi bani aadam arsaaqda bani aadamka ayumaa cabdin addoon kasta oo wajadtumuuha heshaan jacala mid ka dhigay alhama hankiisa iyo ujeeddadiisa haman waaxidan hal mid ka dhigay meel kusoo ururiyey oo ka dhigay inuu ilaahay raalligeliyo uun bes fadamminuu u damaanad qaadsiiya risqahu arsaaqdiisa alsamaawaati waalard wa ayumaa cabdin addoon kasta oo wajadtumuuha aa heshaan dalabahu mid raadinaya arsaaqdii fainahu ilaahay subxaana wa tacaala markaa damiirku wuxuu noqonayaa ilaahay subxaana wa tacaala culimada qaarna waxay leyn fainahu amar iyo shaniye oo laga dhiga shaniya fainahu amar iyo shaniye yejri waxa dareero oo socda alcadlu cadaaladdaa dareerto oo cadaaladunbaa shaqaysa markaana saasay noqonaysaa haddii damiirka ilaahay loo celiyana mabniyu limajhuul bay noqonaysaa yujri alcadla ilaahay isagaa cadaaladda wada cadaaladdaa marka horena inooda soconaysayna dee cid kale ma wado waa laska garanaya cidda cadaaladda adduunka ku dhidibtay ee adduunka cadaalad ku taagtay waa alle faayibuu lahu arsaaqda u wanaajiya wayasiruu calayhi una fudaydiya wain tacaddaa hadduu tallaabo ilaa khilaafi dalika waxaa wax ka duwan hadduu tallaabo oo uu hanqal taago fakhalluu baynahu wa bayna maa yuriid isaga iyo wuxuu rabo isu daaya uma intaa markaa isu daysaan ka bacdina laa yanaalu ma heli doono fawqa daraja allatii katabtuha lahu intii aanu qoray inaan ahayn ma heli doono baa la leeyahy xadiisku wuxuu ka warramayaa arsaaqadda risiqa risiqu ilaahay subxaana wa tacaala baa qoray waxa la qoray intaad ku jirtay uurka hooyada malagii la soo diray waxyaaluhu qoray bay ka mid ahayd waana waxyaalo madmuuna inahu lan tamuuta nafsu xataa tastawfiya risqaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi اalab ayuu rasuulku leh alayhi salaatu wasalaam daba waxaa ogaataan inaanay nafna dhibanayn ilaa ay dhammaystirato wixii arsaaq loo qoray iyadoo baaqi ku waarsan yahay oo aanad bar weli cunin ma dhimanaysid inta inaba waan idhahnaa inta hal bariisi ku laaban yahay ma dhimanaysid maalinta markaa ugu dambeeya aad qaadato xaba ziyaadana kuma darsanaysid xaba ziyaado ah ku darsan maysid intaadina hee bar ka tegi maysid caqiidadeenu waa taa caqiidadeenu waxa weeyaan in ilaahay wuxuu kuu doonay meel walba kugu keenaayo xataa ugu geeyo quraanjada sallax dhexdii marka la burburiyo sallaxa loogu dhex tago xasaaqadeedu halkaa ugu tagtaa ilaahay ma ilaabo haddii hooyada toddoba dhashay ay kala ilowdo oo ay tidhi nimaan hadal hooyadii qadise ha haddaba hooyadii waxay haysataa waa shan lix toddoba haddana gaar bay ilaabaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaasoo makhluuqa laa yushkiluhu sawtun can sawt codcodka dhex geli maayo qofna qofku ilaabi maayo ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa weeye marka maxaa la diidan yahay inaad tidhaahdo xaaraan iyo xalaalba ku doon aad wax badan soo xasilisid maba soo xasilayso intii ilaahay kuugu talagalay dhaafin maysid bad iyo beri orod sama iyo arlaba orod meeshaa doonta isku qaad intaadii dhaafi maysid waa inaad markaa xalaal ku raadisaa ha raadin laguma laha shareecada islaamku waxay ka soo horjeedaa tawaakulka attawaakul intaad ka fadhiista inaad tidhaahdo wixii lay qoray hooyoya calooshayda anoo ku jira kolleyba waan heli aad heshide waxaa lagu leeyahay u dhaqaaq oo isaga ninkaale waan heli doonaa cuntada marka halkaa lasoo dhigo hortiisa ma idhaahdo cunta yahay afka kusoo dareer oo soo dhaqaaq miyuu idhahda maya muxuu sameeya gacantuu taaga gacantana waa sababtii waxaan leenahay awalba adigii dhaqaaqi waaye iminkana gacanta laabo waxaa tala cunto yahay waa ti lagu ogo- waa tii lagu qoray caloosha gashee hee soo gal adiga halkaasaan kaa raba ado halkaa jooga miyuu idhahdaa ma odhanayo waxaad arkaysaa isagoo tiigsanaya sidaa uu tiigsanayo ayuunbaa la rabin sabab keeno oo suuqana u dhaadhaco oo wuxuu qabsanayo xalaala u raadsado sayidina cumar radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu aad u nacbaa nin dhallinyaro ah oo xoog leh oo xilli barqaa masaajidka jooga hadduu arko ushiisii macruufka aad buu la fuuli jiray haddaba masaajid u garaacaya goodu ka saaraya wuxuu leeyahay adoo dhallinyaro da'yaro xoog leh maxaa ku dhiga xilligan fantashiruu fi lard wabtaguu ee min fadli illah raadso ilaahay arsaaqdiisa maalin maalmaha kamid wuxuu arkay nin dhallinyaro suuqa ka soo laabanaya barko hore ise wuxuu maxaa dhacay wuxuu dha anoo kallahaya ayaan arkay shimbir garabla oo haddana indhala oo meel yaroo cusha buul yar ku jira anoo la yaaban la siduu nooliyo waanu garab laayo ma duulayo waanu indhalaayo xarki maayo ayuun baan arkay gorgor kale ama shimbir kale oo xoog leh oo hilib la duulaya dabeetana waxa weeyaan afku kala qaaday kana markuu sanqadhiisii maqlay kana waa ugu tuuray dabeetana waa iska soo nooxay ilaaha halkaa ku og shimbirkaa garab kala ee indhaha la ilaaha halkaa ku og ee midkaa kale u diray ee u sakhiray adna ilahay mid buu kuu soo diray iska soo laabo cumar radia allahu tacaala canhu ushii macruufka ahayd buu la dhacay bugta kaga saaray wuxuu leeyahay ma naftaadaad ku shabahday kaa liita ee garab kale ee indhaha la maxaa isugu shabihi weeye kan kale wax sida bal maad noqotay adigu kale wax sida maxaa ka daciifkan ku jeclaysiiyey ilaa labadaba lama qadare maad intood shago tagto mid kaloo miskiina ama islaam meel joogta ama qof kaloo jilicsan maad adna kal u noqotid maxaa halka jilicsan ku jeclaysiiyey bini aadamka wuxuu iska jeceliyey halkaa hawsha yar tawakul buu ka dhigaya haddaba waa caajis waa caajis laakiin wuxuu ka- wuxuu u gelinayaa shaadkii tawakulka wuxuu dhahay waxaanay mutawakil waana khadcatu nafsi baa la dhaha naftaa wax khiyaamaysa iyada khiyaamada xataa mar bayd khiyaamaysaa isagoo caajisa oo wahsanaya ayuu ku leeyahay mee waxaan ahay sayid lmutawakkiliin naftiina beentaasuu ku akhriyey marka arsaaqadu waa nooca ilaahay baa malaa'igta diray oo ku yidhi addoommahayga eega saddexun bay noqonayaan mid waxa weeyaan hamigiisa wuxuu ka dhigay hami keliya qalbigiisu waa mid wuxuu qaada shay shaygiina wuxuu ka dhigay inuu ilahay raalligeliyo kaa isaga arsaaqadiisa waxa damaana qaadisaan samada iyo arlada isna wuu ka doonanoo sababta wuu la iman laakiin arsaaqadiisa waa madmuuna mid kale hamigii buu qayqaybiyey laakiin weli ma fogaano xalaalun buu raadinaya weli xaalaaniyo umuuraha ma rabo hadduu xalaal keliya rabo kaana u wadaajiya oo xalaashii siiya una fudaydiya laakiin ka saddexaad waa kuma mid tallaabay oo yidhi xalaasha ka badi xalaashu way waa diniiq ayaraayar bay soo dhacdaa si weyn hee u soo fuji waa inaad intaad bil socon lahayd gelin iyo saacad ku hel kaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacala malaa'igtu ku leeyihi khalluu baynahu wa bayna maa yuriid ka dhex baxa idinku isagii wuxuu rabo u daaya intii loogu talagalo waxaan ahayna qaadi maayo intii loogu talagalay waxaan ahayna ma qaadayo isagu baa isharibay aakhiradiisa xumeeyey intii loogu talagalay ma dhaafayo ee intii loogu talagalo buu badh xumaan ka dhigay badhun buu xumeeyu qaribay arsaagda oo la wanaajistaana waa waxyaalaha ducada lagu aqbalo haddii arsaagu kaa xumaatana weligaaba qayli ducadaadu waxa weeyaan hayr marfuuca oo maanic ayaa hortaagan yaqulu llahu waa akhrinay yquul llahu ilaahay waxa uu leeyahay lilmalaaikati malaa'igtiisa indaliquu u dhaqaaqa ilaa cabdi addoonkayga fasubbuu ku daadiyo ku shuba calayhi isaga albalaa'a imtixaan iyo dhibaato sabban shubitaan fa innii maxaa yeelay anugu uxibu waxaan jecelahay an asmaca inaan maqlo sawtahu codkiisa rawahu طabaraani can abi umaama yaquulu llahu ilaahay waxa uu leeyahy yowma alqiyaama akhrijuu ka soo saara min annaari naarta waxaa ka soo saartaan man dakaranii yowma cidda maalin i xustay aw khaafanii ama igaga baqatay fii maqaamin meel meel keliya rawahu tirmidiyu can anas yaquulu llahu tacala ilah wuxu uha yowma alqiyaamati maalinta qiyaame lilwildaani dhallaanki udkhuluu ljanna jannada gala fayaquuluuna waxay dhaha yaa rabbi rabbigayow xataa yadkhula ilaa ay galaan aabbaa'unaa aabbayaashayo wa ummahaatunaa iyo hooyooyinkayo fayaatuuna way yimaadaan fayaquuluun allahu ilaahay wuxuu idhaahdaa maa lii maxaan araahum u arkayaa muxbanti'iina iyagoo beerka dhulka ku haya awlaaddii maxay beerka dhulka ugu hayaan muxbanti'iina haddii nuunka la geliyo riwaayadka qaar nuunkay ka saarayaan marka waxay noqonaysaa muxbatiina iyagu niya jabsan haddii nuunka laga saaro maa lii araahum muxbatiin maxaan u arkayaa iyagoo u niya jabsan udkhulu ljanna jannada gala fayaquuluuna waxaa leeyaa rabba rabbigayow aabbaa'una aabbayaashayo iyo ummahaatuna baa qadaran fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay udkhulu ljannata jannada gala antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiin iyo ummahaatukum hooyooyinkiin waa qadaranta yaquulu llahu ilahay wuxuu idhaa tabaaraka wa tacaala yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yaa aadam aadamow qum istaag fajahis ka diyaari min duriyatika umadkaaga tiscumiati wa tiscatin wa tisciina ila annaar kun kasta waxaad ka saartaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan naar u saar wa waaxidan ila aljanna hal midna janna u saar fabakaa wuu ooyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa bakaa asxaabah asxaabtiisna wa ooyeen faqaala wuxu uhi irfacuu ru'uusakum madaxiina kor u qaada fwladii nafsii biyadih ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay rasuulkaa odhanaya sal اllahu alيه wasalam maa ummati